shirka wadatashiga horumarinta iyo qorshaha waxbarashada dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle shirka ayaa diradda lagu saaraya sidii loo xoojin lahaa tayada waxbarashada loona kordhin lahaa helitaanka adeegyada waxbarashada caruurta iyo dhalinyarada islamarkaana loo dardargelin lahaa qorshayaasha qaranka ee lagu horumarinayo waxbarashada jiilka mustaqbalka waxaana shirka goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya mid ka mida mas-uuliyiintii ka qayb gala shirka ayaa warbaahinta la wadaagay war murtiyaad si rasmi ah looga soo saaray shirka kaas oo looga hadlayo intuu shirku socdo qodobadii lagu dul istaagay iyo horumarinta waxbarashada dalka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradaha waxbarashada ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk iyo maamulka gobolka banaadir ayaa shirkoodii wadatashiga ahaa lagu qabtay magaalada jowhar caasimada dowladda hirshabeelle intii u dhexaysay kii ilaa kii la gaaray caqabadaha lala kulmay iyo talooyinka la soo jeediyey waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray falanqaynta la xidhiirta dhinacyada baahinta tayada iyo maamulka waxbarashada baahinta waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirada wasaaradaha waxbarashada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir waxa ay ka mahadceliyeen hawsha wanaagsan ee ay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ka qabteen dugsiyada deegaanadooda iyagoo kordhiyey tirada dugsiyada ay maamulaan bogaadiyeen dugsiyada farsamada ee laga furay dalka kuna baaqeen in la dardargeliyo howlgelinta dugsiyada dhiman saddex isku raaceen in mudnaan gaar ah la siiyo horumarinta waxbarashada dadka waaweyn islamarkaana la bilaabo diiwaangelinta dugsiyada dadka waaweyn ee sanadugsiyeedka soo socda afar soo jeediyeen in siyaasadda iyo istaraatiijiyada quudinta ardayda dugsiyada la daadejiyo sebtembar shan isku raaceen in laga howlgalo gudashada saddex kun macallin oo cusub oo sanadka soo socda lix samaynta olole wacigelineed oo ku aadan baahinta waxbarashada bilowga sanad dugsiyeedkan qodobka kale tayada waxbarashada si loo xoojiyo sarena loogu qaado tayada waxbarashada dalka shirku wuxuu go'aamiyey in dugsiyada dalka laga joojiyo adeegsiga telefoonada casriga ah ama shirkan ayaa saddexdii maalin ee lasoo dhaafa ka socda magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaana goobjoog ahaa xibno ka socda dowlad goboleedyada dalka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya waxaana diradda lagu saarayay sidii sare lagu qaadi lahaa waxbarashada dalka